زال الباس زال الباس زال الباس زال الباس حمدا ربنا الشافي عافانا مليك الناس فهو الحافظ الكافي فهو الحافظ الكافي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ee darsigeenii saddex iyo tobnaad waxaan ku qaadanaynaa kaadisaare ama kateeter kaadisaare ama kateeterka waa qalab loo isticmaalo soo saaridda kaadida waxaan loo qeybiyaa laba nooc oo kale ah mid bir ah iyo mid cinjir ah haddaba marka kan birta waxaa loo isticmaalaa qanjirada ragga oo weynaada halka midka kalena loo isticmaalo rag iyo dumar iyo caruur intuba sidaas daraaddeed marka si guud wuxuu u kala baxaa laba nooc labada nooc marka mid ayaa bir ah kan loo isticmaalaa ragga dadka markii da-da konton ilaa baaf wixii ka badan ilaa lixdan toddobaatan ay gaaraan inta badan brosteedka ama qanjirka ayaa barara wuxuu sameeyaa waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa brostate magli ama brostate enlargement waxaa la yidhahda afka qalaad lagu yidhaahdo wuu weynaadaa markuu weynaado marka wuxuu sameynaa mataqaanaa barar ayuu sameynaa markaasuu wuxuu soo breshar gareynaa ilaa kaadidii kaadihaystii uu soo dhexgala saas daraaddeed marka qofka ma kaadin kara kaadid ayaa ku istaagaysa marinkii wuxuu ku noqona caqabad waxaa loo baahan yahay marka in la helo marka mid bir ah sababtoo ah midka cinjirka ah ma geli karo mana la gelin karo saas daraaddeed marka kambirta ah xiliyadaas ayaa la isticmaalaa waxaa jira marka nooca labaad oo ah midka cinjirka ah kan cinjirka asaa wuxuu u kala baxaa laba qeybood oo kale ah mid oo laba af leh two way valve la yiraahdo iyo mid saddex af leh three way valve la yirahdo midka labada af leh waxaa inta badan isticmaala caruurta haweenka ragga inta badan waa loo isticmaalaa kala size ayuu leeyahay midba lambar gaar ah ayuu leeyahay waana midka ugu badan oo la isticmaalo isbitaalada farmashiyaasha mataqaana goobaha meel kasta ayaa lagu isticmaalaa midkaas saddexda af leh free way valve ha la yiraahdo isbitaalada waaweyn oo weliba isbitaalada khaaska inta badan isticmaala waxaan loo isticmaalaa in oo kaadhaysta oo kale lagu dhaqo oo dadka keliyaha ka jiran oo tubooyin keliyaha laga hayo in lagu dhaqo lianna saddexda af waxay kala yihiin mid oo mataqaanaa lagu shubo biyaha lagu dhaqo mid oo kaadida ay soo qaado iyo mid oo mataqaanaa laga geeyo oo biyihii xakin lahaa kateeterka tubada celin lahaa lagu geynayo marka intaas qeybood ayuu isugu jiraa marka si guud kateeterka noocyadaas ayuu leeyahay rag iyo dumar iyo caruurna way wada isticmaalaan waa sheegnay insha allahu tacaala marka laba qeyb ayuu isugu jiraa qeybta ragga sida loo isticmaalana waa sheegi doonaa qeybta haweenka qaabka loo isticmaalana waa sheegi doonaa insha allahu tacaala marka ugu horeysa sida loo isticmaalo kateeterka ragga ama kaadisaaraha ragga kow waxaad ku dhaqdaa gacmahaaga saabuun ama shay jeermis dila ah si markaasi gacmahaaga ay u noqdaan nadiif infectionkii iyo wixii oo micro organismska ama waxyaalaha ilma aragtada inta badan aan lagu arkin indhaha caadiga ah bani aadamka lagu arko weyneysada si ay meesha ugu baxaan asbaabtaasaa loo dhaqaa gacmaha dhaq markii laleey had iyo jeer waxa aan indhaha bani aadamka arkaynina saaran oo markii weyneyse la saaro ama microscob la geeye la arkayo saas daraaddeed marka mar kastaood shaqo qabanayso caafimaad ama mataqaana aada sameynayso dhaymo ama duriin waxyaalaha la midka ah waa inaad gacmaha dhaqdaa shey aada ku dhaqdaa jeermisdel ah qodobka labaad qallaji gacmahaaga adoo isticmaalaya maro nadiif ah oo mataqaanaa oo naftirkeeda steral ah ma ahan intaad gacmaha dhaqdo haddana isla markaas aada ku dhaqdo waxyaala aan nadiif ahayn sidaas daraaddeed marka maro nadiif ayaad ku qallajinaysaa gacmahaaga waxaad gashataa marka galoofiska ama yacni gacmo gashiga qofba siduu u yaqaano galoofiskaadaad xiranaysaa markaas waxaad diyaar u tahay marka shaqadii inaad qabato qodobka saddexaad waxaad ku soo qabataa gacantaada kateeterka adoo marinaya jeel ama jilciso si degan markaasi adoo usoo qabanaya lianna waxaa la rabaa jilcisada tubada aada gelinayso yurithraha ama meeshii kaadida ay kasoo baxaysa waa inaad mataqaanaa aada marisaa wax jilciyo oo marinkaas kuu fududeeyo markaad jilcisada aada soo qaado aada mariso bahalka afkiisa kateeterka afkiisa waxaad markaasi si degan u gelisaa xubayntii taranka ragga ah si degan ayaad u gelinaysaa oo tartiib ah ayaad u socodsiinaysaa ilaa mataqaana kaadida ay kaaga soo gasho waad wadaysaa ama uu ka gaaro meeshii loogu talagalay inta badan kateetarka ragga ah markii la gelinayo ragga ragga waa lagu dhammeeyaa oo gebigiisaba waa la geliyaa sababtoo ah ragga wuxuu leeyahay xibinta taranka ahayd oo dhowr sentimitir ah brosteteki ayuu sii marayaa wuxuu sii marayaa tubooyinkii gudaha saas markaas kadib ayuu wuxuu tagayaa kaadihaysta saas daraaddeed marka waxaa jirta marka dariiqo dheer oo la maraaya marka dariiqadaas dheera waxay keenaysaa marka kateetarka ragga in lagu wada dhameeyo haddii uu kuu galo oo waa sidii la rabay uu ay kaadidii kuu soo baxdo oo markaasi kaadidii ay soo gasho bacdi ama urin bacti ay soo gasho hadday soo geli weyso marka ama uu kuu geli waayo aad mataqaana uu ku soo celiyo waxaa lagama maarmaan ah marka bukaankaas in loo helo kateetarka birta in loo helo qodobka shanaad haddii uu kuu galo waa sidii la rabay ee dhinaca daloolka ugu yaala ee ku shub saliingo biyo una xiriiri urin bacta haddii uu kuu galo waxaan sheegnay kateetarka inuu leeyahay laba af midka labada af leh ama two way valvaha ah n tuubo waxaa ku jirta bacdi kaadida gelaysa ayaa ku xariirsan godka kaleoo yar markuu kateetarka gudaha uu kuu galo oo mataqaana kaadidii uu keeno ayaad waxaad soo qaadanaysaa silingo oo toban c c ah ay ku jiraan biyo toban c c ah ama waterfor injection ayaad soo qaadanaysaa godkaas ayaad ku shubaysaa si degan ayaad ugu shubaysaa waa ku dhammaynaysaa markaad ku dhammayso waad ka bixinaysaa isla markiiba kateetarkii marka wuu istaagayaa sababtoo ah kateetarkan haddaad meesha geliso ciddii meesha ku celin lahayd waa biyahaas waxaa la rabaa ciddii ku celin lahayd saas daraaddeed markaad geliso marka haddaad gadaal usoo jiido ma soo baxaayo mana soo bixi karo sababtoo waxaa celinaya biyahaas ayaa celinaya tobankaas cc aad ku shubtay ayaa celinaysa markaad ka soo bixin maagto hadhowdii waxaad u baahan tahay isla dariiqii inaad marto gacmaha aad gashato jermis deri ah ku dhaqdo aad markaasi glofis gashato silingadii oo tobankii cc faaruqa ahayd aad soo qaadato waxaad gelisaa godkii biyaha aad ku shubtay ayaad silingeli gelinaysaa tobankii cc ayaantii aad ku shubtay ayaad kasoo dhuuqaysaa markaad soo dhuuqdo isla markiiba adoon soo jiidin kateetarka ragga wuxuu bilaabayaa inuu soo baxo si tartiib uu soo baxo soo bixitaanka marka waa intaas kaas ragga marka halkaas aan ugu gudbaynaa waxaan u gudagalaynaa sida loo isticmaalo kateetarka dumarka ama kan haweenka waa isku dariiq marka ugu horeysa waxaad ku dhaqdaa gacmahaaga shay jeermis dila ah marka labaad gacmaha qallaji maro nadiif aad ku qallaji marka saddexaad galofis baad gashanaysaa intaas ka gadaal marka isticmaalkii yaa bilaamaya marka waxaa marka waxyar u baahan in la fahmo marka kaadihaysta ragga iyo kaadihaysta haweenka difference yaraa jira ay mataqaana leeyihiin kaadihaysta haweenka way ka dhowdahay macnaha tan ragga marka loo fiiriyo sababtoo ah haweenka brosteed celinaya ama ama mataqaana xibin oo mataqaana kalo ma laha yacni si toos ah markii mataqaanaa doloolkii kaadida la geliyo tubada waxaa si toos loo tagayaa kaadihaysti ayaa loo tagayaa wax badan ma qaadanaysa marka kateetarkeeda marka waxyar unbaa waxaa la gelinayaa xibintii taranka aheyd la gelinaya saas ayuuna marka kaadidii kusoo qabanayaa isla markii uu soo qabtana waxaad u baahan tahay marka inaad biyihii ku shubto sidii raggii aan biyihii ugu shubnay tobankii c c ahayd iyagana is tobankaa c c ayaad ku shubaysaa marka dariiqaas ayaad u maraysaa markaad hadhow u baahato inaad soo saartidna isla tobankii c c aad ku shubtay ayaad intaad soo qaadato silinge ayaad ka soo saaraysaa marka si guud marka isticmaalka kateetarka iyo kan dumarka intaas ayuu ku kala duwan yahay farqigaas ayay leeyihiin waana si guud waa isku kateetar isticmaalku iyo nidaamkana waa isku mid keliya waxay ku kala duwan yihiin qaabka gelinta iyo mataqaanaa jihada saxda ah iyo qofkii yaqaanay inuu isticmaalo kaasoo ilaalinaya nidaamkii oo steralka ah ama nidaamka oo maaragta nadaafadda inuu ilaaliyo keli ayaa muhiima darsigeenii saddex iyo tobnaad halkaas ayaan kusoo gebagabayneynaa insha allahu tacaala si guudna buuggii gargaarka deg dega aan soo akhrinaynay halkaas ayuu noogu dhan yahay insha allahu tacaala درسigeeni xiga wuxuu noqon doonaa buug kale in shaء الlahu taعaalى وجزاكم الله خيرا طهور ثم ألف طهور عمت رحمة الباري أعادت بهجة وسرور فاضت مثل أنهاري فاضت مثل أنهار